kulan wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeennimo ee raadiyo beerulo qodobada haddii ay baqdaro dhegeystayaal warkeen aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a dhallinyaro fursado shaqo ka helay shirkadda daawada kulmis ee beledweyne ololo waddo furis ah oo laga bilaabay magaalada masagawa khasaaro ka dhashay roobabkii mihigaanka ahaa ee ka da-ay magaalada muqdisho cilbiyood laga dhagax dhigay deegaanka meeladeen oo hoostaga degmada isku shuban aqbaraadka dibaddana dhegeystayaal waxaa ka mid a hindiya iyo bakistan oo wadahadal yeelanaya warkii kooban ayaad dhegeysateen dhegeystayaal haatan u diyaar garooba isagaiyo faahfaahsan dhallinyaro ayaa fursado shaqo ka helay shirkadda daawada kulmis ee beledweyne sida warkaan oo ku faahfaahinayo cumar yuusuf aadan in ka badan shan dhallinyaro oo waxbaratay oo ku nool magaalada beledweyne ayaa fursado shaqo ka helay shirkadda dawooyinka kulmis ee beledweyne dhalinyaradan oo markii hore shaqo la-aanaha ayaa noqday kuwa ku filan nolosha qoysaskooda gudoomiyaha shirkadda dawooyinka ee kulmis cabdirasaaq maxamed ayaa ka waramaya tirada dhalinyarada ay shaqada u abuureen ama shirkaddan kulmis ee daawooyinka keento waxaa ka shaqeeyo ilaa iyo shan qof shantaas qofna waa dad professional ah oo caafimaadka kasoo qalin jibiyey qaarkood waxay haystaan degree ilaa iyo waxay haystaan master degree waa dad isbitaalle kasoo shaqeeyey xarumo caafimaad kasoo shaqeeyey si aan anagana ugu ugu maaragtay taxdarno dadka waxaa la siinayo wixii loogu talagalay oo saxda inay yihiin waxaana rajeyneynaa insha allahu tacaala inaan gobolka xarumo badan ku yeelano qof waliba wuxuu qaabilsan yahay shaqo ugooni ah shaqa shaq dul saaranna ma jirto wuxuu leeyahay maxaan ku yidhaahdaa ninka guddoomiyaha ka ah iyo ku-xigeenkiisa sidoo kale waxaa jiro qeyb oo customer service ah oo qofka dalabaadkii wuxuu u baahan yahay ka qorto qeyb wuxuu leeyahay dalabaadka diyaarinayso qeyb waxaa kale ay shirkadu leedahay qofka meeshii meeshiisa ugu geynayso qof wuxuu qofna wuxuu qaabilsan yahay finansiga ama qeybta dhaqaalaha iyo hal qof oo logistic ah oo dalabka noo dalbaayo haddii xamar tahay haddii meel kale tahayba iyo wixii agab oo yaallo xisaabtiisa laga rabaa wixii maqanna isaga laga rabaa fulintan waxaa iskale maxaan ku irahdaa guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa shirkada iskale marka waa silsilad isku xiran waaye oo loogu talagalay in aysan dulduleel imaanin marketing waa leenahay oo dad maxaan ku irahdaa xarumaha caafimaadka isbitaalada farmashiyaasha dhammaan tago daawooyinka cusub ee aan keenana ku wargeliyo mid ka mid ah dhallinyarada fursadaha shaqo loo abuuray ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay fursadda shaqo ee la siiyey anigoo ah cabdinaasir cali waxaan ka mid ahay dhallinyarada fursadda shaqo ka heshay colmis farmaceutical company hadda shaqo ayaan haystaa weliba aan reerkeyga ka masruufo waxaan u mahad celinayaa maamulka shirkadda colmis farmaceutical company si kastaba magaalada beledweyne ayaa waxaa ku nool kumanaan dhallinyaro ah oo waxbaratay haddana aanan helin shaqooyin ay ku dabaraan noloshooda olole wadda furis ah ayaa laga bilaabay magaalada masagawa sida warkan uu ku faahfaahinayo bilaal daahirwaane maamulka degmada masagawaay ee gobolka galgaduud ayaa bilaabay olole dib loogu furaya wadooyin muddo xirnaa oo dhibaato badan ay ku qabeen maristooda bulshada deegaanka ololahan wadabanaynta ayaa waxaa iska kaashanaya maamulka degmada iyo bulshada ku dhaqan deegaanka waxaana laga bilaabay wadada weyn ee soo gasha degmada iyadoo laga guray geedaha garanwaaga iyo qashinka xiray wadada xildhibaan cabdirasaaq xusul oo kamid ah xildhibaanada maamulka galmudug ayaa ka warbixiyay ololahan wadabanaynta ilaahay baa mahad iska leh waxaan maanta aan joognaa furitaanka iyo hagaajinta wadooyinka halbowlaha u ah magaalada masagaweyn sidaan ognahay magaalo kasto ama deegaan kasto waxyaabaha muhiimka u ah waa wadada oo ay dadka iyo gaadiidkaba isticmaalayaan wadooyinkii ayaa xirmay oo geed yahuud ayaa ka soo baxay een, waddadii oo dhan marka maalmahana waxaan ku jirnay in oo dayactir iyo horumarin iyo nadaafad lagu sameeyo marka waa qayb howlaheynii ka mid ahayd oo halkaan aan u joognay muddo bil ah ayaa ilaahay subxaana watacaala noo suurageliyey in waddooyinkii aan bixinayno aan ka jarayno geedihii sida bilicdii magaalada ay usoo baxdo een, gudcurkii ay geedaha sababayeen looga gudbo marka dad badan ayaa runtii ku dhiiraday in ay halkaan muruq iyo maal iyo maskax intaba ay ku bixiyaan gudoomiyaha degmada masagawaay ee gobolka galgaduud ismaaciil cabdulaahi xuseen shiine ayaa u mahadceliyey waxaan rabaa inaan u mahad celiyo axmeduur sheekh yuusuf guuleed oo qayb weyn ka qaata asigana eh, magaaladan howlaheeda waxaan leeyahay waa mahadsan tahay Eh, ganacsade wax badan ayaa noo tartay insha allahu tacaala eh, ganacsato badan oo kulamidana waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala iyagana inay qayb weyn ka qaadan doonaan Eh, waxaan rabnaa soomaalida waxay tiraa dal walba dadkiisa ayaa dhisa deegaanadan dadka ka soo jeeda eh, waxaan rabnaa inay qaybo waaweyn ka qaataan walow eh, ay jiraan dad badan oo dhalinyarada ah iyo ganacsatay intaba dad qayba ka qaatay hadda horumar ka socdo inta dhiman waxaan rabnaa insha allah taala inay kusoo biri doonaan ay wax ka qaban doonaan eh, dayactirada insha allah taala dhammaanna waxaan rajeynaynaa iyagana in la bilaabi doono howlahooda waa howlaha noogu xiga wadooyinka markaan ka dhammaano insha allahu tacaala ololahan wadda furista ayaa door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta iyo bilo soo celinta degmada masagawaay ee gobolka galgaduuda khasaaro ayaa ka dhashay roobab mahiigaan ah oo ka da-ay magaalada muqdisho sida warkaan uu ku faahfaahinayo maxamed yuusuf cabdulaahi roob xooggan oo dhaliyey khasaare isugu jira dhimashada toddoba ruux iyo burbur hantiyadeed ayaa ka da-ay magaalada muqdisho sida uu xaqiijiyey maamulka gobolka banaadir daadadka roobkan ka dhashay ayaa dumiyey ku dhowaad sagaal guri halka waddooyinka qaar ee magaalada muqdisho uu soo gaaray burbur saalax cumar xasan afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay roobkan Eh, xalay abaarihii toddobadii fiidnimo iyo toban daqiiqo waxaa magaalada muqdisho ka bilowday roobab xoog leh kaasi oo socday ilaa iyo afartii subaxnimo ee saake roobabkan ayaa geystay khasaare naf iyo mid ma- hantiyeed inta la ogyahay waxaa ku geeriyooday toddoba qofood oo laba ay dumar yihiin waxaa sidoo kale ku dumay ilaa iyo sagaal guri oo ku kala yaala degmooyinka magaalada muqdisho waxaa sidoo kale guryahooda ay biyo ugu galeen qoysas gaaraya ilaa iyo laba boqol oo qoys waxaa ku burburay lix waddo oo laami ah oo muhiim u ah isku socodka magaalada muqdisho maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar ayaa tan iyo xalay waxay ku hoolanaayeen sidii loogu gurman lahaa dadka eh, iyagu saameynta ku yeeshay roobabkii ka da-ayay magaalada muqdisho waxayna ku guulaysteen inay gurmad u fidiyaan qoysaska ee guryahooda ku dumay iyo kuwa guryahooda ee biyaha ugu galay guud ahaan maamulka gobolka banaadir waxay baaq u dirayaan shacabka soomaaliyeed ganacsatada inta eebba waxsiiyey in ay isku gargaaraan islamarkaana ay ka feejignaadaan saadaasha laga bixinayo in labada beri ee soo socota roobab uu ka da'i doono magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya sidoo kale maamulku wuxuu ballanqaadayaa in juhdi fara badan uu ku bixin doono sidii markaasi magaalada muqdisho isu socodkeeda iyo nadaafadeedaba dib loo soo celin lahaa saacadaha soo socda maamulka gobolka banaadir ayaa wado sidii lagu xakameyn lahaa khasaaraha ay geysanayaan daadadka ka dhashay roobkan iyagoo bilaabay dadka xaafadaha qaar ku go'doomay inay ku soo qaadaan gaadiid awooda inuu maro biyaha ceelbiyood ayaa laga dhagax dhigay deegaanka meeladeen oo hoostaga isku shuban sida warkaan uu ku faahfaahinayo cabdiqaadir cumar ibraahim wasiirka wasaaradda tamarta macdanta iyo biyaha dowlad goboleedka puntland liibaan muuse boqor oo ay weheliyaan xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamaanka puntland ayaa deegaanka meeladeen ee degmada isku shuban ka dhagax dhigay ceel biyood laga hirgelinayo deegaankaas ceelkan ayaa baahi badan waxaa u qabay bulshada deegaanka iyadoo marar badan la isku dayey wasiirka wasaaradda tamarta macdanta iyo biyaha puntland liibaan muuse boqor oo ka warbixiyay dhagaxdhigga ceelkan ayaa sheegay in si deg deg ah ay usoo gabagabayn doonaan
toban casho ka bacdi waxaan sugaynaa inaan aragno riiga Eh, raaligelin baan ka bixinaya raagitaanka aan soo raagnay baa waxaan rabnay annagoo riiga wadana inaan nimaano riigii aan la siiyey qandaraaskana injinka xoogaa yara ka halaabay hadda isagay baa la sameynaya marka waxaan idhi muddaana la sugaaye iskama joogi karno aan tagna bal horta meesha aan soo dhagax dhinno haddii aan la idmo waxaan jeclahay muddadaa isaga uu qabsaday muddo ka yar inaan aan ku keenno haddii haddii aan la idmo
xubnaha ka qaybgalay dhagaxdhigga ceelkan ayaa bogaadiyey maanta farxad weyn bay noo tahay dhammaantaya waxaan rabaa inaan xoojiyo ceelkaani muhiim buu u yahay meel adeen in ceelkan si degdega looga howlgalo loo qodo oo lagu soo dhaqsado deegaankan baahi buu u qabaa biyaha runtii waxaan rajaynaynaa oo dhammaan idinka rajaynaynaa khaasatan wasiirka wasaaradda macaanta tamarta iyo biyaha puntland dhiibaan muse boqor oo inoo dhagax dhigi doona arrintaa waxaan kaa rajaynaynaa sida ugu dhaqsa badan ee wejigan wejiga ka ku xiga ama toban beri ama shan beri ama lix beri gudahood inuu ku yimaado riiggu oo uu ka howlgalo in deegaankan aynu ka dhagax dhigno ceelkan oo muddo la sugayey insha allah waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis inuu ceelkaani muddo kooban riigguna ku yimaado lana qodo oo la dhammaystiro deegaankan waxaan kala ballamaynaa insha allah riiggu markuu idin yimaado inaad la shaqaysaan si dhow weliba guddoomiyaha degmada iyo deegaankaba insha allahu oo aad si fiican oo soo dhoweyn leh oo aad ula shaqaysaan u garab istaagtaan hawshaasna insha allah waxaan rajaynaynaa inay dhowaan haddii ilahay idankiis ka dhigo uu inoo hirgalo wasaaradda tamarta macdanta iyo biyaha dowlad goboleedka puntland ayaa qorsheynaysa in ceelkan ay si deg deg ah kusoo gebagabeeyaan weli waxaad degeysanaysaan warka habeennimo radio beeroo dhegeystayaal intaanu gudagelna akhbaaraadka dibadda kusoo dhowaada xubinta sarifka iyo suuqyada
kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal kusoo dhowaada xubinta sarifkii suuqyada ee warka habeennimo waxaynu kusoo qaadan doonaa qiimaha la iibiya soolarada soolarka boqol wide ayaa la iibiyaa afartan iyo shan dolar soolarka laba boqol wide ayaa la iibiyaa boqol soddon iyo shan dolar soolarka konton wideka ayaa la iibiyaa soddon dolar soolarka loo yaqaano soddon wideka ayaa la iibiyaa sideed iyo toban dolar xubintiina waa egeyntaa
akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal waxaa ka mid ah indiya iyo bakistan ayaa ka wada hadli doono arrimo dhowr ah sida uu sheegay xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka mark robio waxa uu sheegay in labada dal ay isku raaceen xabad joojin deg deg ah ayna bilaabaan ka hadalka ama ay ka wada hadlaan arrimo dhowr ah kuwaas oo lagu qabanayo goob dhexdhexaad ah qoraal uu soo dhigay barta ex waxauu intaa raaciyey waxaanu bogaadinaynaa ra-iisul wasaaraha moodi iyo shariif xigmadooda in ay ka dhigan doonaan ama ay ka digtoonaan doonaan iyo sidoo kale dowladnimada lagu dooranayo wadada nabadda oo colaada ay ka weecan doonaan waxauu sheegay in isaga iyo madaxweynaha ku-xigeenka mareykanka ay afartan iyo sideedii saa lasoo dhaafay ka qabteen saraakiisha indiya iyo bakistan oo ay ku jiraan ra-iisul wasaaraha labada dhinac si arintan loo qaboojiyo warkii habeenimo ee radio berlo dhegeystayaal waageynta